Eh, sidaad la wada socotaan hadda ka hor eh, roobka hadda ilaa bisha shan iyo labaatankeedii hore muddo ayey Eh, waan la socotaan inaanu digniin ka bixinay oo xoolaha caatada ah in la jiriyo baanu digniin ku bixinay dhaqdhaqaaqa xoolaha lafkoodana in la joojiyo si aan cidlo roobka uga helin ama baabuur dushiis Eh, maantay markaa marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan u mahadnaqno hay-adihii gacanta ka geystay intii abaartu socotay eh, inaan u mahadnaqno waxaa saad la socotaan waxaa la sameeyey xafiis laga dhex sameeyey eh, xarunta u n-ka ee garoowe oo lagu magacaabay eh, xarunta xiriirinta dhibaatada abaaraha waxyaabaha dhami ku midaysan yihiin waxaan marka maantay eh, iyada eh, waxaa lagaga hadlayaa iyada lafkeedu waxay ciddii isku duba ridaysay gargaarkaas waayo maalmihii dambe ama meelahay ka dhiman yihiin sheege ee laga la geynayey marka hore marka wixii ka jawaabay waan u mahad celinaynaa oo naga gacanta naga siiyey marka ku xiga waxaan leenahay ma dhammaan dhibtii sababtu waxa weeye dadku ma suurowdo inay maantay inta roob do-o isla maanta cunto ka helaan xoolahoodii gaar ahaan dadka miyiga ku nool iyadu xoolaha wax soo saarkoodu ilaa lix bilood buu soconaya qodobkaa waxaan rabnaa in la ogaado oo hay-adihii awal gargaarka bixinayey oo deeqda bixinayey kuwaa marka wax ku deeqayay oo wax eh, gargaarka bixinayay inay gargaarkoodii biyaha u bedelaan kan kale oo loo baahan yaho quudinta ama daawada ah gaar ahaan weliba hooyada iyo caruurta eh, dhallaanku aad bay ugu baahan yihiin daawo iyo gargaar kaleba waayo xooluu caana ma yeelanayaan eh, ilaa lix bilood laga gaaro cadkooda ilaa saddex bilood buu qaadanayaa ama iibkoodu dhibtaa horta bal marka hore inaanu kuwa uga mahadnaqno hay-adahaas marka ku xigana codsigaa u jeedino ta ku xigta waxa weeye inaan dadka u sheegno meel walba waxaa yaalla bakti xooluhu mudday soo dhimanaya jiilaalkii sidaad ogtihiin eh, meel kasta oo godan ama balli ha ahaato ama dooxa ha ahaatee xoolo baktiyey baa yaalla geel ha noqdo ari ha noqdo xayawaan kale ha noqdo waxa weeye marka kuwa xataa doofaarku ku baktiyey baa jira oo la soo gudbiyey in dadku ay ka digtoonaadaan cabitaanka biyaha roobka waa ognahay inay ooman yihiin awood hadday u heli karaan inay iska kariyaan haddii kalena biyaha meelaha gelaya inay ka digtoonaadaan berkadaha lafkooda biyaha gelaya oo hore waxa weeye xoogoodu waxay soo qaadanayaan meeshii aan ha- markii hore haddaan kanaalka la hagaajin ama biyo raacaysa la hagaajin inay dhibtaa keenaan cudurrey keenayaan shuban bay la imaanayaan calool xanuun bay la imaanayaan cudurradaasoo dhan baa ka dhacay weliba siiba caruurta iyo dadka tabarta daran markiiba aan difaacoodu liito marka biyahaas in la iska ilaaliyo hay-adahana waxaan ka codsanaynaa biyahaas sidii loogu heli lahaa awal hadday biyo dhaaminayeen hay-adihii waxaan ka rabnaa biyahaas sidii loo sifayn lahaa in la helo oo kininayaal iyo ama nuurad dadkan waxaan kula talinaynaa wixii aan heli karin biyaha nuurad inay iskaga shubaan dambasku xataa waa sifayn karaa waa dili karaa Eh, waxyaalo badanoo iyagu ay heli karaan baa jira sidaa darteed marka inay intay ka helayaan hay-adahana inay eh, ku dadaalaan ama kolorin ha noqoto ama kiniin ha noqotee in la helo wixii biyaha dadku ku safaysan lahaayeen in si degdeg ah loola gaaro si cudurradaa looga hortago meelaha qaarkood waxaa ka jirayba oo kaba furaaba oo laga daweynaya dadka eh, ama shuban biyood ama daacuun kuwaas marka roobku ku dhaco oo qaado meeshii qofkaas kuma tagay ama ku saxarooday isla cudurkiibuu gudbinaya biyahaasuu gudbinaya haddaan laga dilin iyadana waa dadku inay ka digtoonaadaan kuwii meelaha ku noolaa si gaara aad iyo aad taxadar inay u taxadaraan ilaahay baa celin kara ilaahay baa joojin kara laakiin taxadar baa layna faray inaynu taxadarro ayaa laynaga rabaa taxadarkii inaynu yeelano wixii rabbi keena nina ma celin karo laakiin taxadar baa laynaka rabaa inaynu sidaa u taxadaro hay-adahana waxaan ka codsanaynaa in lala gaaro si deg dega dadka in loola gaaro ee, wax biyaha lagu lagu sifayn lahaa intaas baan maantay ugu yeeray waa tahay een, guddoomiye een, xogta aad haysaan een, gobollada puntland markaynu eegno een, roobku sidee uga da-ay roobabku horta gobollada markii gobol la yidhaahdo gobol uusa aan wax ka di'ina ma jiro Eh, haddii la yidhaahdo meelna meel uu roob badani ka da'ay iyo meeluu roob yari ka da'ay waalay meel biyo tageen iyo meel oo, oo diiqalyaa iyo meel sarka dhaban leba waalaye Eh, soomaalidu waxay ku mahmaadaa erdula leh qofka garowga joogaa wuxuu wuxuu moodayaa in dhammaanteed dhulkoo dhan roob ka da'ay sababtoo ah maalmahan oo dhan roob baa cirku jiq bu ah sida uu cirku jiq ugu ahaa garowe uma aha dhulka dhul badanoo aan roob ka di'in baa jira laakiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin eh, iyagana waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda baan ilaah ka rajaynaynaa inuu daboolo